xaaladda magaalada muqdisho ayaa deggan laakiin waxaa xihan qaar ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho waddooyinka gaadiidka inay isticmaalaan loo diiday waxaa ka mid ah waddada isku xirta kilomitir afar iyo kilomitir shan ama zoobe halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamo badan oo ammaanka sugaya ciidamada dowladda federaalk ayaa baaritaano ku haya goobta qaraxa uu ka dhacay maalnimadii shalay mana jirto faahfaahin ay saraakiisha ciidamada ka bixiyeen baaritaanadaasi inay dad ku soo qabteen dadweynaha magaalada muqdisho ayaa dareen cabsile waxay ka muujinayaan qaraxyada kusoo noqnoqday magaalada muqdisho iyo waddooyinka sida kadiska u xirma ustaad cabdulaahi shariif oo ka mid a macalimiinta wax ka dhiga madaarista magaalada muqdisho ayaa sheegay xirnaanshaha waddooyinka iyo qaraxyada inay saameyn ku yeelatay dadka rayidka ee magaalada muqdisho qaraxyada mark markay dhacayaan si kadis ayay ku dhacayaan oo markaan annagoo iska socon oo kale ayay si kadis ay ku dhacayaan qaraxyadii xabado ayaa laska furayaa dhibaato ayaa taasi inaga soo garaysa waxaaba nooga sii daranba xirnaanshaha waddada iyadana waa dhibaato gale gooni ah markii aan shaqooyinkan u soconno oo kale dhibaato gooni ayay noo tahay oo shaqadii ayaan ka daahayna mushkil ayay tahay mararka qaarkood markaan xarumahayna waxbarasha u soconana iyadana waa dhibaato kale oo iyadana ay waddooyinkaas ay nagu hayaan marka arrintaasi howlihiina saameyn ma ku yeelataa si aada iyo aad ah tusaale ahaan haddartaan meelaha aan ka shaqeyno oo kale waa meelo ka fog meelaha ay hadda waddooyinka ka xiran yihiin waana dhabbihii la mari lahaa lagu gaari lahaa meeshii shaqadii waa waqti badan ayay noqonaysaa xilligii aan kasoo kici jirna oo kale waqti ka badan ayaa ku tegaysaa shaqadii waa ka daahaysaa oo kale markii aan soo rawaxin oo kale xarumihin waxbarasha u socon oo kale iyada sidoo kale waa iyadan waqti badan ayay nagu qaadanaysaa in aan lasoo wareegto ama aan soo lugeyn waqti kuleel ah waa marka dhibaato aada u xoogan ayaan ku qabnaa xirnaanshaha waddooyinkan saameynta ugu badan qaraxyada iyo xirnaanshaha waddooyinka waxaa la kulma dadka shacabka xildhibaan muuse sheekh cumar oo isagu ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka iyo bini-aadanimada baarlamanka ayaa sheegay shacabka muqdisho in xilligan ay wajahayaan dhibaatooyin adag oo kasoo gaara qaraxyada ka dhaca magaalada muqdisho iyo waddooyinka oo xirma qaraxyada muqdisho ka dhaco runtii waxay saameyn fara badan ku yeeshaan mujtamaca soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir hadday ahaan lahayd ganacsigii oo dhammaanba maaragtay xirmaayo gaadiidkii oo socodkiisii uu xadidmaayo dadkii islamarkaa ayada baabuurta ayadaa iska lahaa oo dhaqaaluhu ka soo geli jirin oo halka ayadaa maaratay noqonaysa baabuurtooda iska bakintaan goobihii ganacsiga oo dhan oo iyadana dadkii wax ka gadan lahaa dhaqdhaqaaqa xayrma awgeed aysan helin maciishadii ka iibsada ardaydii dhiganaya jaamacadaha iyo iskuullada dugsiyada sare ee dhexe oo dhaqdhaqaaqa la xadidmay awgeed iyadana ay saameyn ay ku keenayso arrimahaas ayadoo dhan marka laisku daro waxaa noo muuqanaya in culays fara badan uu shacabkii soo wajahayo taasoo iyada marka ayadaa aynu dhihi karayno dhaqdhaqaaqa iyo maaragtay howlaha ay qabanayaan hay-adaha ammaanka qaranka oo ay ku xaqiijinayaan inaysan qaraxyo dheeraad ah aysan dhicin waxaa dhinaca kale ay shacabkii wajahayaan culaysyo arrimahaas xildhibaan muuse sheekh cumar dhanka kale wuxuu ugu baaqay xukuumadda federaalka inay la timaado qorshe wax looga qabanayo dhibaatooyinka shacabka soo gaara
xukuumadda waxaa looga baahaya wax cad weeyaan waxaan filaynaa in maaragtay hoggaanka booliiska iyo hoggaanka nabasugidda ee cusub ay la yimaadaan istaraatiijiyad cad oo runtii wax looga qabanayo arrimaha hadda ku soo cusboonaaday gobolka banaadir shacabka soomaaliyeedna maaragtay ee ku nool gobolka banaadirna looga khafiifin lahaa culaysada ay hadda dareemayaan waxa dhacaya waa wax horta batatan ba ka soo horjeeda shuruucda caalamiga ah hadday ahaan lahayd international humanitarian law iyo human rightski shacabka waxaan ku waanin lahaa inay in badan ay feejignaadaan islamarkaana ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka qaranka in badan oo badanna ay kala shaqeeyaan sidii arrimaha ayaga ah wax looga qaban lahaa qaraxyada ka dhacaya magaalada muqdisho waa kuwa soo noqnoqday inkastoo ciidamada dowladda ay howlgallo ka sameeyaan xilliyada qaar xaafadaha iyo waddooyinka magaalada muqdisho haddana wax horumara lagama sameynin in laga hortago qaraxyada xilliyada qaar ka dhaca magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho